hay-adda w f b ee cunada adduunka u qaabilsan ayaa jaraysa raashinkii la siin jiray afar boqol iyo afartan kun oo qaxootiga ku nool dalka kenya ah waxayna ku sheegtay tallaabadaasi dhaqaalo darro baahsan oo soo food saartay hay-adda xilli ay dalalka deeqda dhaqaale siin jiray hay-adda w f b ayabo dhaqaale usoo bandhigeen warbixintan waxaa inoo soo diray waryaheena maxamed faarax shire warbixintan iyo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cunno qaybinta w f b waxay ku sheegtay in afar boqol iyo afartan kun oo qaxootiya ku dhaqan dalka kenya ay noqon doonaan kuwa cunnada laga gooyo waxay sheegtay in cunnadaasi lacagihii lagu soo iibin jiray hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga bay sii gaarsiin jirtay hay-adaasi w f b deeqbixiyaashii lacagahaasi laga soo qaadaya haatan ay haatan wax lacag aysan ugu deeqin hay-adda w f b sababta ugu weyn ee dhaqaale darrida soo food saartay hay-addaasina ay tahay deeqbixiyaashu lacagihii looga bartay aanan haatan bixinaynin waxay sheegtay in haatan ay dunida ka yabuuhays malaayiin lacaga ay doonayaan in lixda bilood ee soo socoto dib loogu soo celiyo nolosha dadkaasi qaxootiga ah warbixinta ayaa waxay ku qaadaa dhigtay talagalka qorshaha hay-addaasi ugu talagashay lacagahaasi haddii ay ka hesho dunida weeye afartan dhibic afar milyan oo lacag ay sheegtay inay geli doonto cunno qaybin dadka qaxootiga ee xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo ka kuma ku nool la gaarsiin doono saddex iyo labaatan dhibic sagaal milyanna ay noqon doonaan lacaga si toosa gacanta loogu gelin doono dadka qaxootiga oo lacagaha loo qeybiyo ay noqon doonaan halka afar iyo toban dhibic saddex milyan oo lacagta dalka maraykankana ay noqon doonto mid loogu soo iibiyo cunooyin kala duwan hal dhibic laba milyanna waxay ku sheegtay in la gaarsiin doono caruurta yaryarka ee shanta sano ka yar hal milyan oo dollar ayaa waxay ku sheegtay yabooheedaasi kuwa qoodis loogu sameyn doono dhammaan caruurta xeryaha qaxootiga dalkani kenya ku nool oranlands oo ahay madaxa hay-adda w f b ee dalkani kenya ayaa waxay sheegtay dalalka haatan yaboohaasi ay ka dalbanaysa ay ka mid yihiin dalka canada midooda yurub jarmalka jabaan iyo kuuriya boqortooyada dalka sacuudiga dalka ingiriiska iyo dowladda dalka maraykanka waxayna sheegtay in haddii aan la soo gaarin dadkaasi qaxootiga kuwa dalka kenya xaaladahoodu way aada u ackirnaan doonaan marba marka kasii dambeyso hay-adda w f b waxay ahayd mid deeqaha cunnada ee dadka qaxootiga ay gaarsiinayeen hoosu dhac uu ku imaanaya iyadoo boqolkiiba lixdan ilaa siddeetan haatan hoosu dhicii ugu faraha badnaa uu ka gaaray xilli haatan dalkani kenya gaar ahaan gobolada dadka qaxootiga ay ku nool yihiin madaxweynaha dalkani kenya hurmugaay kenyatta uu ku dhawaaqay in masiibo dhanka abaaraha ay ka jirto maxamed farax shire v o a garisa